bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla alihi wasaxbi ajmaciin waa darsigeenii boqol iyo saddex iyo sideetanaad ee kitaabkii alraxiiq اlmakhtuum sabxada saddex boqol sideed iyo soddon dhinaca kale waa darsigii saddexaad ee ku saabsanaa mowqacatu aw macrakatu mu'ata dagaalkii wuu dhammaaday allah subxaana wa tacaala khaalid ibn ulwaliid ayuu muslimiinta ku bixiyey iyo cabqariyadiisii atharulmacraka laakiin raadka ay ka tagtay macrakadii wa haadihi tantada almacrakatu ee dagaalka ah macrakatu mu'ta wa in lam yaxsul yaysan helinba oyna gacanta ku dhigan almuslimuuna muslimiintu bihaa dagaalkaas calaa thari aarsigii ay rabeen inay usoo aaraan saxaabigii la dilay saxaabigii la dilay inay usoo aaraan yaysan helinba eh alladii aaristaasoo caanow ay dhadhamiyeen maraarataha qadhaadhkeedii dagaalka qadhaadhkiisa damiirkani wuxuu u noqonayaa dagaalka macrakadii caanow ay dhadhamiyeen maraarataha dagaalkan qadhaadhkiisa liajlihi in ninkaa loo soo aaro daraadi yaa loo soo baxay laakiin haasaatee dagaalkan ama macrakadan oo mu-ati ihi kaanad waxay ahayd kabiirat al athari raadkeeda iyo saameynteedu ta ay weyn tahay lisumcati almuslimiina muslimiinta magacooda muslimiinta magac weyn ayay u samaysay innahaa macrakadaas ama dagaalkaasi alqad waxay ku ritay alcaraba carabta oo dhan kullahaa dhammaanteed fi dahshati yaab iyo walxiirati iyo amakaag faqad kaanat waxay ahayd alruumaanu dowladda weyn ee rooma waxay ahayd akbara ta ugu weyn wa acdama ugu hormarsan quwatin adduunka xoog calaa wajhi al ardi oo dhulka guudkiisa oo sida hadda maanta ay america tahay oo kale wa kaanat alcarabu carabtuna waxay ahayd tadunnu ti ay la tahay ee u malaysa anna macnaa macnaa jalaadatiha rooma oo lala dagaalamo oo dagaal lagala hortago macnaheedu huwa isaguba alqadaau calaa nafsi naftaada oo la dilo un inay tahay naftaada ood halaag la doontay un inay tahay wa alabu lxatfi bidilf qoobkaaga ood malakulmood ku raadsata inay tahay wa talabul xatfi inaad raadsato dalab waa raadsasho inaad raadsato alxatfa malakulmood iyo dhimasho bidilfi qoobkaaga inaad ku raadsato ood adigu lugaha ku doonato fa kaana wuxuu ahaa liqaau hada aljeyshi sagiir ciidankan yaraanta badan ee saddexda kun ah talaatatu alaafi muqaatil saddex kun oo mujaahid maca daalika aljeyshi dakhmi oo la dagaalamaya ciidankaas weynanka badan alcaramram ee weynanka badan alkabiir oo weyn yacni wax kasta oo weynan sheega ayaa la adeegsanayaa mi-ata alfi muqaatil laba boqol oo kun oo askari uma haddana markaa kadib alrujuuca in laga soo laabto can ilghaswat dagaalkaas min gayri an talxaqa isaga aynu soo gaadhin bihi ciidankii muslimiinta khasaaratun jab tudkaru oo la sheegaba maxaa jira labaiyo toban nin bes aa laga dilay labaiyo toban nin bes ayaa laga dilay labaiyo toban nin oo keliyeed khasaaro la sheegay uusan jirin kaana wuxuu ahaa kullu daalika kaasoo kale dhani min cajaa'ibi dahri adduunka waqtiga la joogo dunida waxyaabaha lala yaabo ee koowaad bay ahayd wa kaana wuxuu ahaa dhacdadaasi yu-akidu mid sugaya shaki la-aan ana almuslimiina inay muslimiintu min tiraasin aakhara nooc kale ay yihiin nooc kuwii hore ka duwan min tiraasin nooc aakhara oo kale oo hayra maa kii aan ahayn wixii alifathu alcarabu carabtu ay taqiinay waxay carabtu baratay waxay arki jirtay waxay maqli jirtay wa carafatu ay taqiinay aysan ahayn oo muxuu yahay wax cusub hadda waan basharoo malaa'igna maajinna maahe wa annahum iyaga oo muslimiinta ihi mu-ayaduuna kuwa la xoojinaya inay yihiin oo la taageerayo wa mansuuruuna kuwa loo hiilinaya inay yihiin min cindillaahi alla agtiisa niman alla xaggiisa laga taageerayo oo laga xoojinayo oo looga gargaarayo inay yihiin saasay ogaadeen iyo wa anna saaxibahum muslimiinta saaxiibkoodu oo nabiga ihi rasuulullaahi rasuulkii ilaahay inuu yahay xaqan oo xaqan waxani rasuul ilaahay baa jira ilaahay baa dadkan taageeraya inayna dad caadi ahayn markaasay ogaadeen walidaalika sidaa daraaddeed baa naraa waxaan arkaynaa alqabaa'ila qabiilooyinkii alla duudi ee ugu cadowtinimada badnaa muslimiinta allatii taasoo kaanad ahayd laa tasaalu ti aan iska bedelin weligeedba tahuuru inay ku kacdo oy dagaal kula kacdo calal muslimiina muslimiinta ay dagaal kula kacdo qabaa'ilkii ahaa oo dhani waxaan arkaynaa janaxad inay u iilatay bacda haadihi almacrakati dagaalkan kadib ilal islaami islaamka xaggiisa inay usoo leexatay ee usoo iilatay oo fa aslamad waxaa islaamtay banuu sulaym baa islaamtay wa ashjac baa islaamtay wa kadafaan baa islaamtay wa dubyaan baa yaa islaamtay wa fazaara yaa islaamtay iyo wakayraha intaasoo qabiil wa kaanad waxayd haadihi almacrakatu dagaalkan isaga ah waxay ahayd bidaayata alliqaa'i iska hor imaadkii bilowgiisa ayuu ahaa iska hor imaadkii addaami ee dhiigga lahaa dhiigga badani ku daatay maca ruumaani ee ruumaanka madaxa la isdaray dagaalka ruumaanku wuu socday oo wuu socday oo wuu socday ilaa ninka la yidhaaho cuqbat bnu caamir intuu faraskiisa geliyo almuxiit alatlanti maqrib uu yidhaahdo ilaahu haddaan ogahay anna waraa'a haada albaxr inay jiraan dad adiga aan ku caabudayn waan la dagaalami lahaa intaas ayaa ruumaanka dadka lala dagaalamayba ahayn kasoo bilow shaam iyo falastiin masar liibiya tuunis jazaa'ir maqrib intaasoo idil morocco intaasuu dagaalku socday ilaa haddee waagii laga soo waqtiga rasuulka sal allahu alay slm bilowday waqtigii abubakar buu socday cumar buu socday cuhmaan buu socday intaas kadib ilaa yacni xataa dowladdii umawiinta dagaalku uu socday marka wa tamhiidan fa kaanad waxay ahayd tawdi'atan hordhac tawdi'atan hordhac wa tamhiidan gogolxaadh lifutuuxi albuldaani aruumaaniya dalalkii ay ruumaanku xukumi jireen oo masar iyo shaam iyo maqrib alcarabi intaasa dhulka la yidhaahda ah waxtilaali lmuslimiina iyo inay muslimiintu qabsadaan ay gacanta usoo gasho ay muslimiintu xoreeyaan ay furtaan al araadi albaciida dhulal fog annaa-iyati oo dheer marka dagaalka intaasuu ku dhammaaday laakiin hal sadar ayaan kasoo boodnay safxaddii saddex boqol iyo saga iyo sideed iyo soddon hal sadar baan ka soo boodnay oo ahaa qatla alfariiqayni labada qolo intii dalka ka dhimatay maxay ahaayeen wastushida waxaa shahiidnimo ku dhintay yooma idin maalinta ayada ah waa maalintii la dagaalamay ee mu-ate eh min almuslimiina muslimiinta ithnaa cashara rajulan laba iyo toban nin bes ama aruumaanu ruumaanka falam yucraf lama oga cadadu qatlaahum dadkii laga dilay tiradooda lama yaqaano hayr hase ahatee anna tafsiila almacrakati marka macrakadan dagaalkeeda macrakadan markii macluumaadkeeda oo tifaftiran la eego yadullu wuxuu ku tusinayaa calaa katratihim badnidooda ilaan hadda kitaabkani wuu soo koobayaa laakiin kutubo waxaa jira hebel hebel buu dilay intaasuu dilay meesha tafsiil kasii hadlaysa intaa waxaan uga baxnay macrakatu mu'ata haddana waxaan gelaynaa sariyatu daati salaasil meesha la yidhaahdo ciidan olole ah olole oo daati salaasil la yidhaahdo oo uu hogaaminayay ninkii marka cabqarigii cabqarigii muslimiinta daahiyat lcarab camr bn alcaas uu hogaaminayay wey dagaalka hadda khaalid ibn waliid iyo camr ibn caas iyo nimankii qurayshi xagga ka soo jeeday cadowga oo noqday marka haliyadii islaamka ayaa dagaalada hogaaminaya labadaa nin marka waa nimanka xagga militariga marka la yidhaahdo ugu khibradda iyo cabqariyada badan bay ahaayeen rasuulkuna wuu ogaa muusan dhihin kuwani hadda gadaal bay ka yimideene wadcu rajuli almunaasibi fi lmakaani almunaasib ayuu rasuulku dabaqayay qof waliba meeshuu ku haboon yahay in loo dhiibo jeyshkiisa waxaa ka mid ahaa suraatu saxaabati saxaabta ninqarteedii iyo haldoorkeedii ayaa ka mid ahaa isagaana hogaaminaya waxaa hogaaminaya camr alcas oo shalay soo islaamay lama dhihin kan intaasuu dadka la dagaalamayay muxuu u hogaaminayaa markaasuu tukanayaa isagii isagii baa tukanaya abubakar iyo cumar iyuu tukan oo ciidankan ka mid ah macrakatu daati salaasil abubakar iyo cumar ayaa ka mid ahaa walamaa markii calima uu ogaaday rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam bimowqifi alqabaa'il alcarabiyati qabiilooyinkai carabta meesha ay islaamka ka taagan yihiin allatii qabaa-ilkaasoo taqtunu degan mashaarifa shaam shaam xuduudiisa nimankii ruumaanka gacanta siiyey ee boqolka nin ee boqolka kun ee nin keenay fii macrakati mu'ta dagaalkii mu'to min ijtimaacihim inay ku biireen ila ruumaani ruumaanka ay ku biireen dida almuslimiina iyagoo muslimiinta kasoo horjeeda inta lacag iyo wax la siiyey markay taasi dhacday shacara wuxuu daleemay rasuulku sala allahu calayhi wasalam bimasiisi alxaajati baahita ugu daran ila alqiyaami in la sameeyo bixikmatin xikmad in lala yimaado xikmadaasoo baaliqatin meeshii ugu dambaysa ee xikmaddu oo tuuqicu dhex dhigta ama ridda alfurqata dareen iyo kala tag beynaha qabaa'ilkan carabta iyo wa beyna aruumaani ruumaanka in cadowga la kala dilo oo la kala gooyo carabta iyo ruumaanka oo wa takuunu ahaata xikmaddaasi sababan sabab u noqota lili'tilaafi in ay isweheshadaan oo ay isku biiraan beynaha qabaa'ilkan iyo wa beyna almuslimiina muslimiintii waxbaha laga aarsada lama dhihin oo waxay raaceen roomaankii bay noola soo safteena aan ka soo aarsanna lama dhihine waxaa la yidhi roomaanka aan ka soo goyno ilaan iyaga carab ahe oo xagga muslimiinta aan usoo leexino arrinta noocaas oo kale ah waxa weyaan camr ibn caas iyo amthaaluhu unbaa samayn kara xataa laa tataxashada si aynan mar labaad aynan isu urursanin midla haadihi aljumuucu ciidamadan tirada badan oo intaa la egoo kale alkabiiratu aweyn maratan ukhraa marka mar labaad ama mar kale inaynan intaasoo ciidanahay ayna muslimiinta isu soo bahaysanin wakhtaara wuxuu doortay ama xushay rasuulku sala allahu calayhi wasalam litanfiidi hadihi alkhita qorshahan isaga ah fulintiisa wuxuu rasuulku u xushay camr bn alcaas ninka la yidhaha camr bn alcaas camr alcaas waxaa la dhihi jiray daahiyat lcarab carabta ninka ugu caqliga badan ayuu ahaa waxaa kaloo ahaa dadka ugu fasaaxada iyo aftahanimada badan ayuu ahaa sayidina cumar radi allahu tacaala canhu markuu arko qof aan si fiican u hadlaynin oo warkiisa aan caddaysanaynin wuxuu dhihi jiray subxaana allah subxaana aladii khalaqa haada wa camr bn alcaas ilaahay baa nasahan allihii abuuray kan aan waxba sheegi karaynin iyo camr bn alcaas waxaa loo xushay oo kale lianna umma abiihi ayeydi isaga ayeydii aabihi hooyadii yani ayadii oo xagga aabba ah kaanat waxay ahayd imra'atan haweeney bay ahaydoo min bani bali bilaa dheh bali dhehame balia qabiil qabaa-ilka meeshaan dega ayay ka tirsanaayeen marka dee waa ree awowgi inuu u tago marka carabta dhaqan baa ahayd markay arkaan nin ra-awowgi way soo dhaweynayeen fa bacata wuu diray rasuulku sala allahu calayhi wasalam wahu camr bn caas buu ilayhim ree beligaas ayuu u diray في جماد الآخرة بش جماد الآخرة سنة ثمان من الهجرة سنة السديدات هجرة على إثر معركة مؤتة دقالكي مؤتة دبديت مركي دماعتي مرات كيدي liyasta'lifahum dagaal looguma darin liyasta'lifahum suu nimankaa usoo dumo yasta'lifahum si uu usoo dumo uu usoo xerogeliyo oo uu aliif uga dhigo ama usoo carbisto Ist- istilaafka waxaa la yidhaahdaa wax banjoog ahaa ood soo carbiso ood ka dhigtay wax guri joog ah marka waa soo dumid baa la iska dhihi karaa taas waa sida oo saxda ahayda waxaa loo diray arrin diblomaasiyadeed iyo siyaasad iyo dad lasoo dumo ayaa loo diray laakiin war kale ayaa jiro oo dhahaya wayuqaalu waxaa la yidhaha wayuqaalu mar haddii la yidhahna waa daciif weeye bal naqalat waxay soo gaadhsiisay alistikhbaaraatu rasuulka waxay soo gaadhsiisay alistikhbaaraatu sirdoonkii ana jamcan ciidan oo min qudaacata qabiilka qudaaca la yidhaha ka mida tajamacuu inay isku urursadeen inay is urursadeenoo yuriiduuna ay doonayaan an yadnuu inay usoo dhowaadaan oy dagaal ugu soo dhowaadaan min atraafi almadiinati magaalada madiine daafeheeda markaasuu fa bacatha rasuulku wuxuu diray hu camr iyo ciidankiisii yu ilayhi nimankaa qudaca u diray saasna waa la yidhaahdaa laakiin waxaa ku xoog badan oo ka saxsan midii hore ahoo waxa midii hore oo ahayd arrin diblomaasiyadeed baa loo diray oo wuxuu ah mabnuucu diblomaasi oo isna difaaci kara hadday arrintu ku xumaato oo in la soo dumo dad qabaailka carabta ase ayna mar labaad ruumaanka u raacin sheekhana wuxuu yidhi wayumkinu waxaaba suurtagala an yakuuna sababaani labada sababa inay ahaadeen inay ahaayeen labada sababoodba an ijtamacaa kuwa jiray oo isu tegay macan labaduba labada sababoodba kuwa isu tegay oo jiray inay ahaayeenna way dhici kartaa buuri wacaqada wuxuu u xidhay rasuulku sala allahu calayhi wasalam rasuulullaahi sala allahu ila camr ibn caas wuxuu xidhay liwaaan abyad calan cad ayuu u xidhay wa jacala macahu haddana wuxuu raaciyey raayatan sawdaa raayad madow marka calankuna waa cadaan mar walba calankaana asala raayadda calanka kasii hooseysaana waa madow wa bacatha wuu diray rasuulku sala allahu calayhi wasalam hu camri buu diray fii halaati mi-a saddex boqol oo min suraati almuhaajiriina waalansaar ninqartii muhaajiriin iyo ansaar ah ninqartii ama haldoorkii yacni raggii ka dhaqaaqayay wa macahum iyaga oo wata halaahuuna farasan soddon farasna wata wa amarahu rasuulku wuxuu amray amara wuxuu rasuulku amray sala allahu calayhi wasalam hu camra wuxuu amray oo kale an yastaciina inuu kaalmaysto uu kaalmo weydiisto yastaciina yatluba alcawn dheh kaalmo iyo gurmad inuu ka dalbado biman ciddii mara bihi uu maro markuu sii socdo qabiil qabiilkii uu sii maro oo min bala reerka reer bala ka mid a wa cudrata cudro ka mid a wa yalqiin ka mid a saddexdaa qolo wixii raaci karaa oo gacan siin karana inuu horu wato fasaara wuu socday camr alleyla habeenkii ayuu guurayay fasaara alleyla habeenkii ayuu guurogalaynayay wa kamana nahaara maalintiina waa la gabanayay falamaa markii qaruba uu soo dhowaaday min alqowmi qoladii loo socday balaqahu waxaa soo gaadhay camr anna lahum inay leeyihiin jamcan ciidan kathiiran oo badan ciidan badan inay ururiyeen ayaa loo sheegay marka camr si wuxu maamulay hadday marka caatifo isagu kuma maamulayo cabqariyad iyo caqli unbuu ku maamulayaa wuxuu sameeyey fa bacatha wuxuu diray raafic ibnu makiith aljuhani nin la yidhaahdo yuu ilaa rasuulillaahi rasuulka ilaahay u diray yastamiduhu isaga oo gurmad weydiisanaya arrintii way xumaatay ciidan weyn oo kaayaga ka weyn baa la sheegay gurmad baan u baahannahay buu yidhi waqti isagoo aan weliba meeshii la gaadhin fa bacatha rasuulku wuxuu soo diray ilayhi camr ibni caas wuxuu u soo diray abaa cubaydata ibnu ljaraax ciidan uu hogaaminayo abaa cubayda qaa'idkaas kale ee caanka ah fii mi-atayni laba boqol isagoo isna wata khaalid ninka la yidhaahdo camrina muxuu watay saddex boqol marka waa shan boqol oo saxaabi ciidan yar ma aha marka kaasuu u soo diray wa caqada rasuulku wuxuu u xidhay lahu abu cubayda liwaa'an calan ayuu u xidhay wa bacatha lahu wuxuu u soo diray suraata almuhaajiriina waalansaar haddana marka labaadna raggii xulka ahaa ee ninqarta ahaa ee nindoorkii baa lasoo xulay fiihim waxaa ka mid ahaa abubakar wa cumar ayaa ka mid ah abubakar iyo cumar iyo abu cubayda yaa waxaa hogaaminaya camr bin caas oo mar dhoweyta un soo islaamay wa amarahu wuxuu rasuulku amray fiiri amara rasuulku wuxuu amray hu abu cubayda oo ciidankan labaad ee gurmadka hogaaminaya ee labada boqol ah ee abubakar iyo cumar ay ku jiraan wuxuu amray an yalxaqa inuu ka daba tago uu gaadho wax kaa horeeyey ruux kaa horeeyey ood ka daba tagto ood gaadhaa laydhaa an yalxaqa inuu ka daba tago uu gaadho uu ku biiro bicamrin camr wa an yakuuna inay ahaadaan camar oo amiirkii ah hore iyo abu cubaydo amiirka dambiihi jamiican niman mid ah inay noqdaan laba amiir oo mid ah walaa yakhtalifa aynana iska hor imanuna iskhilaafin falamaa markii laxiqa abu cubayda falamaa markii laxiqa uu soo gaadhay bihi camr uu soo gaadhay falamaa markii laxiqa abu cubayda uu soo gaadhay bihi camr oo labadii ciidan isu yimideen kii hore iyo kii dambe ee gurmadka ahaa araada wuxuu damcay ama uu doonay abu cubayda an ya-umma annaasa dadka inuu tukiyo ilan amiir kala wey isagaana hadda waa saabiqa islaamka iyo wixii o dhan isagaa leh marka ma camar ibn caas baa laga garheli dee cid ka garhasha waa la waayey fa qaala camar wuxuu yidhi inamaa wax kale meehe adiga inamaa wax kale meehe qadimta calaya anaad ii timid aniga yaad ii timid madadan adiga oo birmad ama gurmada bes gurmad baa tahay adigu wa ana alamiiru meeshanna wixii hore iyo wax dambeba anaa amiir u ah marka waxba layskuma qabsanayna fa ataacahu wuu u hoggaansamay abuu cubayda fa kaana wuxuu ahaa camr yusallii binnaasi kii dadka tukiye ayuu ah dadka kii tukiye ayuu ahaa wasaara wuu socday marka camr xataa watica ilaa uu ka gaadho oo wadiada waxaa laga wadaa uu ka galo oo cagta la saaro weeye xataa watica ilaa uu cagta ka saaro bilaada qudaaca nimankii qudaaca ahaa ee ciidanka urursanayay fa dawakhahaa markaasuu wareeriyey tafsiilku meelo kale ay ku qoran tahay dawakha haddii la yidhi waa laga adkaaday wey xataa ataa ilaa uu ka yimaado aqshaa bilaadihim dhulkooda meeshii ugu fogeyd meel kasta ayaa la gaadhay walaqiya wuxuu la kulmay wuxuu la kulmay fii aakhiri daalika markaas ciidankooda meeshii ugu dambeysay dhulkooda uu gaadhay jamcan ciidan kale fa xamala calayhim wuu weeraray fa xamala waxaa weeraray fa xamala calayhim almuslimuuna muslimiinta ayaa weeraray fa harabuu way carareen filbilaadi dhulka ayay ku kala carareen wa tafaraquu wayna kala biiqbiiqeen qofba meel buu aaday markii saas guushaa loo gaadhay haddana ma sugina fiiri haddana intaan wax samayn jiray ma leh gurmad buu dirsaday haddana ciidanku mudduu soo soconayaa nin kale oo rasuulka ugu bishaareeya wixii guulihii la gaadhay ayuu diray wa bacatha wuu diray haddana mar kale camr cawf ibnu maalik saxaabiga layidhaha cawf ibnu maalik al ashjaci ayuu diray beriidan isaga oo maaragtay wada boostadii bariidan boostawada isagoo ah ilaa rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam fa ahbarahum wuxuu u sheegay uu gaadhsiiyey biqufuulihim inay soo socdaan qufuulka waxa weye inay soo laabtaan soo socdaan biqufuulihim soo gadoonkoodii iyo socodkoodii wa salaamatihim iyo inay bad qabaan yowmaa wixii kaana ahaaday fii hasaati fii khasaatihim duulimaadkooda wixii ahaaday oo dhan iyo wixii dhacay yaa warbixin rasuulka la sii siiyey waxaasoo dhan waxa weeyaan waa cabqariyadii camr bni caas wadaatu silaal meesha la yidhaahdo bidami siini oo sulaal la yidhaahdo al uulaa wa fatxiha labadaba salaasil buqcatun meel weeye oo waraa'a waadi lqura waadilqura ka dambaysa beynahaa iyada iyo wa beyna almadiinati magaalada madiinana casharatu ayaamin toban maalmood ayaa loo socdaa waa meel fog weeye wadakara ibnu isxaaq wuxuu sheegay ana almuslimiina muslimiintii nasaluu inay degeen calaa maa-in meel biyo ah inay kusoo degeen meel ceelal ah ceel oo biardi judaam qabiilka reer judaam dhulkiisa ah oo yuqaalu lahu la yidhaahdo asalsal fa summiyat waxaa lagu magacaabay daati salaasil baa lagu magacaabay marka taasna waxa weeyaan waa sariyadii labaad bacda waaqacati mu- mu'tata tii dhacday weeye tan guul bay ku dhammaatay haddana waxaa ugu dambaysa sariyatu abi qataada abi qataada sariya uu lahaa ama olole ilaa khudra meel khudra la yidhaah oo ilaa khadira ilaa khadira meel la yidhaah kaanad waxay ahayd hadihi sariyatu ololahani wuxuu ahaa fii shacbaana ayuu dhacay sanata thamaanin min alhijra sanadkii sideedaada hijrada wadaalika sababtana waxay tahay ana bani khadfaan reer bani khadfaan waa wax tiradii ka batay oo hadday qaar soo islaameen qaar qaar unbaa weli dee fallaago ah iyo budhcadnimo ah ilan tiradii ka badan yihiin ilan intaasoo lafood weeye hal isma wada raacayaan kaanuu in ahayn yataxashaduuna haddana kuwa is urursanaya fii khadira meel khadira la yidhaahdo wahiya ardu muxaarib waa dhulka muxaaribe oo binajd hawd ah hawdka ah yaa loo sheegay rasuulka sala allahu caleyhi wasalam fabacaha ilayhim wuxuu u diray rasuulullahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalam wuxuu u diray nin la yidhaahda abaa qataada ayuu u diray fii khamsa cashara fii khamsata cashara rajulan shan iyo toban nin isagoo wata fa qatala minhum waxbuu ka soo laayay wa saba dadna waa ka soo maxabiisaanbuu usoo qabsaday wa hanima xoolana waa ka soo qhanimaystay wa kaanad waxay ahayd haybatuhu maqnaantiisuna khamsa cashara leyla shan iyo toban habeenna wuu maqnaa kadibna wuxuu soo galay isagoo guulaystay marka ee dhaqdhaqaaqyadii la sameeyey ee sanadkii toddobaad iyo sanadkii sideedaad qeybo ka mid ah intaas ayay kusoo dhammaanayaan waxaa inoo hadhay oon geli doonaa insha allahu tacaala alfatxu alacdam fatxigii weynanka badnaa ee maka maka ayaa inoo hadhay mar haddii maka la furtana waxaa ku xigi doonta un dee xunayn iyo iyo tabuuk halkaasaa waxaa kusoo dhammaanayaba khasawaadkii oo idil ayaa kusoo dhammaan doona dadkani waxaa marxaladii dambea bilaabanaysa oo annaasu yadkhuluuna fii diin illaahi afwaajan marka insha allahu tacaala sidaas ayaa dacwadii islaamka ay ku guulaysatay والله سبحانه وتعالى أعلم